بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كانوا عشر كتضباد وحين نكون حجرني بحثي لحاد وها ما ينفع الميت ما ينتفع الميت من عمل غيره بعد موته baxdiga ayaynu ku dhex jirnay waxyaalaha qofka dhinta anfacaya almadlab alkhaamis ayuu noqonayaa casharkaani ee qeybtiisa hore laba qaybood baan u qaybinaynaa madlabkan ee qeybta hore waxaynu ka dhigaynaa almadlab alkhaamis wuxuuna oranayaa madlabkaani yanfacu lmayit qadaa'u daynihi yanfacu lmayit meydka waxaa anfacaya deynta oo laga gudo min maalihi ow min maali gayrihi macnaha qofkii meydka oo dhintay deyntii in laga gudaa la rabaa oo waxa weeye qofka deynta laga bixiyo ma maalkiisaa laga bixinaya ama maalkiisa ha laga bixiyo ama qof kale ha ka bixiya horta deyntii in laga gudo weeye matluubka loo baahan yahay waayo qofku marka uu dhinto saddex waxyaalood ayaa sideeda ka ratibanta qofku markuu dhinto oo mid walba in la kharash gareeyo u baahan tahay marka ugu horeysa waa tajhiiskiisa qofkan in la aaso oo waxa weeye qabrigiisa la geeyo oo halkaa la aaso kafantiisii iyo hawshiisii iyo kharashkiisii xoolihiisa ayaa laga bixinaya hadduuna xoola ka tegina dadka muslimiinta markaa ehelka iyo wixii maaragta ilaahay usoo qaado ayaa lagu aasaya waxaa ku xiga qadaa'u dayn deynta ayaa la bixinayaa haddii deyn lagu leeyahay ama maalkiisii ha laga bixiyo hadduu maal ka tegay ama ha dad kale oo muslimiinaha ka bixiya midda saddexaad markaa waxay noqonaysaa waa dhaxalkii oo warahadiisii ciddii uu ka tegey ayaa maal hadduu ka tegay loo dhaxlaya hadduuna maal ka teginna hadda wax la dhaxlaba meesha ma yaaliin marka masaladaani waa qadaa'u dayn deynta in laga gudo waqad waradat axaadiidun kathiira axaadiis badan baa ku soo aroortay minhaa waxaa ka mid a xadiidu abi hurayra radia allahu canhu cinda albukhaariyi wa muslim bukhaariyo muslim ba ay wariyeen qaala waxa uu yidhi abu hureyra radia allahu canhu qaala rasuul waxa uu yidhi ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam kaana yu'taa birajuli almayit nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa loo keeni jiray qof dhintay wa calayhi daynun iyadoo dayn lagu leeyahay macnaha kaana yu'taa birajuli almayit maxaa loogu keenayaa inuu ku tukado calayhi salaatu wassalaam haddii marka qofkaasi dayn lagu leeyahayna nebigu kuma tukanayo haddii dayn aan lagu lahayna wuu ku tukanaya marka nin dhintay baa loo keenayey fa yas'alu wuu weydiinayey a calayhi daynun ama hal taraka qadaa'a dayni deyntiisa wax uu lagu gudo ma uga tegi ma ka tegi oo maal ma ka tegi fa in xadathuu hadday u sheegaan oo yidhaahdaan haa oo saxaabadda uga warramaan oo yidhaahdaan ninkaani waxa uu ka tegay maal deyntiisii lagu bixin karo ama ay yidhaahdaan waxba dayn laguma leh waxa weeye sallaa calayhi waa ku tukan jira wa ilaa qaala salluu calaa saaxibikum haddii laakiin la yidhaahdo ninkaasi deynkiisii maal ugama tegin cid ka bixinaysana lama hayo wuxuu odhan jiray salluu calaa saaxibikum orda ku tukada marka idinku anugu kuma tukanayo waa diidi jiray nebigu inuu ku tukado xikmaddana waa sheegi doonaa uu nebigu saa u yeelay qaala wuxuu yidhi abu hurayra falamaa fataxa allaahu alfutuuxaat calaa rasuuli llahi sal slam markii ilaahay uu furay oo dee khaniimo badan iyo xoolo badan iyo sakaatulmaal iyo wax walba soo xiroodeen oo baytulmaalkii waxa weeye xoolo soo galeen oo dowladdii dhisantay oo waxa weeye maka furantay waddamo badan la furtay oo dadkii islaamkii farabateen oo sadaqadii iyo zakadii farabadatay ayaa markaa nebigu khudba jeeda wuxuu yidhi qaala waxa uu yidhi anaa wlaa anaa awlaa likulli mu'minin can nafsihi anaa mu'miniinta oo dhan mid walba anaa naftiisa uga awlaysan anaa awla almu'miniina mu'miniinta oo dhan waxa weeye aayaddii qur-aanka ahayd buu ikhtibaasaya annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum halkaasuu waxa weye nebigu ee deliishanaya anaa mu'miniinta uga awlaysan naftooda oo qof walba oo mu'mina oo dhinta anaa weli u ah faman maata wa calayhi daynun fa calaya qadaa'uhu qofkii dhintaa oo dayn lagu leeyahay anaa ka gudaya aniga hala ii keeno oo intaan dayntii ka gudan ku tukanaya fa calaya qadaa'uhu waman maata wa taraka maalan oo maal ka tegey oo aan daynna lagu lahayn oo xoolo ka tegey faliwarithatihi waxaa dhaxlaya ciddii dhaxalkiisa lahayd anuu waxba ka qaadan mayo xadiidka markaa oo bukhaari iyo muslim ay kulli warinayaan waxa uu caddaynayaa masaa'ilka ku jira waxa ay tahay kow marka ugu horreysa nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaynu ka faa'iideynaa in horta dadka loo keeni jiray oo salaatuljanaaza ku tukan jiray sababtuna waxa weeye nebiga ducadiisa iyo waxa weeye waxaa la rabaa barakadiisa waayo waa ducaa mustajaaba ilaahay buu u baryayaa meydkan qofkii markaa naxariis iyo wanaag bay u noqonaysa taa marka qofka waxaa ka qadaya dayn lagu leeyahay haddii dayn lagu leeyahay nebigu ma ogolaan jirin inuu ku tukado sida uu kii qaatilu nafsiba u diiday inuu ku tukadoo kale marka dhowr waxyaalood baa jira oo asbaaba oo nebigu uu diiday inuu qofkii ku tukado waxaa ka mid ah daynta sababteedana way arki doonaa waa dhib badan tahay dayntu haddaba waxa uu nebigu waa diiday arrintaa maxay tahay xikmadda ku jirta inuu nebigu diido xaafid ibn xajar baa kaga jawaabay fatxulbaariga uu su-aal ku keeno oo yidhi waxa weeye maa hiya alxikma xikmaddu maxay tahay uu nebigu uga tegey waxa weeye tarku salaati calaa man kaana calayhi dayn qofkii dayn lagu leeyahay sababta uu nebigu ugu tukan waayo waa maxay qaala waxay yidhahdeen culummadu waxa weeye macnahaasi liyuxarida annaas qadaaa dayn qadaaa daynihim inuu dadka ku taxriidiyo inay deynta iska bixiyaan oo ayna deynta fududaysan oo ayna diinta dib u dhigan leanna deyntu qofka jannaday u diidaa sida xadiidka inoo imaan doona marka faa'iidada ku jidhiya xikmaddu waxa weeye dadkiibaa waxaa la barayaa inay deyntu ayna sahlanayn oo deynta la iska bixiyo marka deyntuna waa khatar weeye wiciida badan baa ku soo arooray weliba khaasatan qofka hadduu deynta u qaato marka horeba inuusan bixin dhib bay leedahay laakiin qofka deynta inta qaata ee niyaddiisa tahay inuu gudo ilaahayna waxa weye tala saarsada kuna dadaalaa ilaahay waa ka bixiyaa deyntii oo waxa weeye ilaahay baa u sahla hadduu dhintona ilaahay baa dadka muslimiinta ah waxay waafajiya inay ka bixiyaan marka xikmaddu waa taa weeye oo nebigu uga tegey inay waxa weeye salaaddii ku tukado amaa qowlka nebigu yidhi anaa awlaa likulli mu'minin can nafsihi ay macnaha wuxuu yidhahdaa imaamu nawowi raximah allahu tacaala ay anaa qaa'imun anaa u taagan bimasaalixikum masaalixdiinna waxa weeye min xayaatikum wa bacda mowtikum macnaha min xayaati lmu'min markuu nool yahay masaalixdiinaan ka shaqaynayaa markaa dhimataanna masaalixdiinna ayaan ka shaqaynayaa oo waxa weeye saasaan wanaagga idinkula shaqaynaya qofka marka dayn ka tegey waan ka gudayaa kii aan dayn ka teginna oo waxa weeye xoolo ka tegayna warasadiisi baan u qayminayaa laa aakhudu minhu shay-a taas marka ayuu xadiidku inoo caddeeyey marka daliil wuxuu yahay in lagu dadaalo qadaa'u dayn halkaa marka maalkiisii in laga bixiyo iyo in baytulmaalka laga bixiyo labadaba waxa weeye halkaa way inoo caddaatay oo hadduuna maal ka tegin baytulmaalka laga bixinaya xadiidka jaabirna aynu ku darno xadiidka labaad oo xadiidu jaabir cinda abi daawuud iyo tirmidi iyo ay wariyeen oo saxiixa sheekh albaani raximahullah sunan ku saxiixinayo waxa uu yidhi jaabir radi allahu canhu kaana rasuulu llahi sal ly slam yu'taa birajuli almeyit waxaa loo keeni jiray qof dhintay wa calayhi daynun oo dayn lagu leeyahay dayn ayaa lagu leeyay ayaa loo keeni jiray ma ujeedaa faqaala markaasuu wuxuu samayn jiray sida marka maalin maalmaha ka mid ah ayaa utiya waa loo keenay birajul nin baa loo keenay wa calayhi daynun dayn lagu leeyahay faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi salluu calaa saaxibikum markii loo sheegay in dayn lagu leeyahay oo laba diinaara buu yidhi salluu calaa saaxibikum ku tukada anuu ku tukan maye faqaala abu qataadata alansaariy saxaabiga jaliilka abu qataata ayaa waxa uu yidhi humaa calaya yaa rasuul allah labadaas anaa bixinaya qofka meydkaana beri buu ka yahay anaa laygu leeyahay ciddii lahayd anaa siinaya ee ku tug fa sallaa waa ku tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam falamaa fataxa allahu calaa rasuulih markii ilaahay uu furay oo maal badan la helay oo dowladdii dhisantay waa awal alislaam marka markaan uu nebigu salaada diidayo markii dambe oo maal la helay ayuu markaa nebigu sidii xadiidkii horeo kale wuxuu yidhi ana awlaa likulli mu'minin can nafsih faman taraka faman maata wa calayhi daynun facalaya qadaa'uhu anaa ka gudaya waman taraka maalan faliwarithatihi xadiidkaasi inta dambe kii horu la macnaya laakiin waxaynu u keennay wuxuu waadixinayaa in qof muslima oo aan qofkii qaraabada la ahayn oo caadiya oo dadka muslimiinta ka mid ah inuu odhan karo anaa dayntii bixinaya oo qofkaa beri weeye meydka uu saa beri ku noqdo weeye marka waxay culimmadu isweydiiyeen oo xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala su-aal ayuu keenay markuu axaadiitan sharaxayo waxa uu yidhi mas'ala hal haada alistimraar waxa weeye arrintaa nebigu sameeyey ma istimraar baa maya cafwan hal kaana haada khaasun binnabiy sala allahu calay wasalam aw yastamiru calaa man bacdahu macnaha arrintaasi uu sameeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam oo uu yidhi man tarak man taraka daynan man maata wa calayhi daynun fa calaya qadaa'uhu ma isaga keligiisay arrintaa waajib ku tahay oo waxa weye waajib miyay ku ahayd oo arrintaasi waa khaas linabiyi miya mise madaxda ka dambaysana waa laga rabaa oo booskii nebiga maalin walba qofkii jooga inuu dadka muslimiintaa saas xaalkooda ula socdo miyaa laga rabaa sida abubakar markuu qabtay cumar markuu qabtay ilaa yowmina haada maalin walba qofka madaxweynaha inuu dadka daynta iyo xaaladooda la socdo salaada ku tukado miyaa laga rabaa qaala waxa uu yidhi xaafid ibni xajar raximahullah waraajixu alistimraar raajixu waxa weeye masalada khilaaf baa ku jira laakiin sida raajixa oo xooga badan waa alistimraar oo madaxda waxaa laga rabaa walaatu lumuur dadka xukuma waxaa laga rabaa inay dadka masaakiinta xaaladooda la socdaan dadka dhimanaya oo muslimiinta xaaladooda la socdaan oo ay ka warqabaan oo wixii dayn lagu leeyahy deynta ka bixiyaan ayaa laga rabaa taas ayaa culummadu ay rajaxayaan laakiin qaarkood baa wariyey sida ibnu badaal iyo wuxuu soo guuriyey wakhayruhu nebigaba inaysan waajib ku ahayn ee ay ahayd arrintaasi tabaruc uu nebigu maaragtay ixsaan uu samaynayey marka haddii la yidhaahdo nebiga waajib kuma ahayn leannahu facalaya qadaahu buu yidhi waajib bay keenaysaa taas marka haddii la yidhahdo waajib kuma ahayna wulaatul umuurkii ka dambeeyey waajib ku noqon mayso haddii la yidhahdo nebiga waajib bay ku ahaydna intii ka dambaysa oo booskii nebiga qofkii joogay waajib ku noqonaysa khulaasat lqowl labadaa xadiid waxaynu u deliishanaynaa masalada ah qofkii dhintay waxa weeye daynta laga bixiyaa inay anfacayso ama maalkiisii ha laga bixiyo ama maal qof kale leeyahay ha lagu bixiyo sidaa abu qataata uu labadiisii labadii diinaar uga bixiya qofkaa dhintay ama nebiguba uu yiri anaa ka bixinayo qofkii dhintay ama maalkiisii in laga bixiyo sida axaadiista dambe aynu ku arki doono marka arrintaasi waa arrin waadixa oo waxa weeye aan khilaaf ku jirin qofka in deynta laga bixiyo waa wax lagu leeyahay qofka muslimkaa markaa oo mas-uulkaa ama ciddii markaa weli u ah qofkii dhintay amaa maxay tahay sababta lo- arrintaasi oo deynta dhibaatada intaa leeg ay u keentay casharka dambe aynu kaga hadlaynaa insha allah kan halkaasaan ku joojinaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin